mas-uuliyiin ka kala socda wasaaradaha amniga arrimaha gudaha iyo howlaha guud ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kormeeray mashaariic horumarineed oo laga fuliyey deegaanka awdiinle ee gobolka baay deegaanka awdiinle ee gobolka baay ayaa waxaa laga hirgeliyey dhismaha saldhigga booliiska deegaanka mas-uuliyiinta kormeeray deegaanka awdiinle mashaariicda horumarineed oo laga hirgeliyey ayaa sheegay in dhismaha saldhigga booliiska uu muhiim u yahay bulshada deegaanka awdiinle ee gobolka baay geeka may goobjoong ena saldhiggii degmada awdiine oo yacnise qurux badan liindhisi sida hore liin sheegay maylarayus maamulka degmada oo hogaamiyaw gudoomi kallay iyo bulshada qiibada kala duwan oo midaysan in qiibooyinka qaadeen taas wayba farxad eed maylarayusliinka farxaaw sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib heshiinta dowladda koonfur galbeed mar walba mayn surinta horumarka dhammaan degmooyinka gobolka baay iyo degmooyinka hataa korhayan awdin ka mid ata degmooyinka hataa korhayan gobolka shabeellaha hoose ma jira degmooyin oo yacni deegaano oo degmooyin aan ahayn oo sida oo kale horumarkan ka socdo saldhig layn dhisay haruun degmo layn dhisay wadooyin layn suubay solar system layn suubay iskuullo degmada awdiin hata se la sheegay afaraba solar system eh iyona saldhigan nasiiban weeldhati insha allah wasaaradda arrimaha gudaha weli meeka sii tira jirtay anti yacni qiibaha kale dhamman oo degmada iyo yani iyo meelihii bulshada nusqoojar suuq oo kale iyo iskuulaad insha allah antiona meelhaasu dadaalkeeda hakala jarta
ujeedka safarkaanana may haayeen si uuna geedka aan wareejin waxaan dhaba baran kusoo bilna saldhig oo baahi weyn qabti magaaladan oo maylaraa in muddo ayaan eedan kam weynayti taasaytina dadaalkaasaytina mayla ku helayay saldhiggan inti la hela maamulkii oo degmada oo dadaal badan usageliy baseel badan usageliy deegroor unsoo biitan haatoo may leerayhim haddii oo walaa luweydeew deegroora leeray deegroora si iswal anku helfaday deegaankan magaaladan awdiinle marka horta taasaytii horta marka hore laku helayo ilaahay subxaana wa tacaala oo badan fududaay marka lamaad may faday intaan antoonku mahadnaga wasaaradda arrimaha gudaha oo coordinatorka walaaban barnaamijkan oo stabilizationkan
deegaanka awdiinle ee gobolka baay ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey dhismaha saldhigga booliiska iyadoona bulshadu ay u aadi jireen dacwadda la xiriirta arrimaha booliiska magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay